xisbiga e p r d f ee haya talada dowladda ethoobiya ayaa maanta oo jimcaha ogolaaday iscasilaada uu soo gudbiyey ra-iisul wasaare xeele maryam disalen oo shalay ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo wakaaladaha wararka ayaa tibinaya in xisbigu uu durbo bilaabay sidii uu usoo bandhigi lahaa shaqsigii bedeli lahaa ra-iisul wasaare disalen dhinaca kalena qaar ka mida mucaaradka etoobiya ayaa sheegay in iscasilaada ra-iisul wasaare disalen aanan waxba kusoo kordhin doonin xaalada etoobiya warbixintan waxaa noo haya waryaheena nuur xasan nuur oo stuudiyaha nagu heliya nuur haye mahadsanid falastiin baarlamaanka etoobiya ayaa maanta lagu waday inuu aqbalo iscasilaadii uu shalay xilka uga degay ra-iisul wasaarihii etoobiya taasoo isla shalaba ay aqbaleen xisbiga talada haya xisbul xaakimka ayaa lagu wadaa inuu si dhaqso ah usoo magacaabo qofkii bedeli lahaa ra-iisul wasaare xaylu maryam desalin desalin ayaa si lama filaan ah khamiistii ugu dhawaaqay in uu iska casilay xilka taasoo uu ku saleeyey wax uu ku qeexay gogolxaarid dhinaca isbeddelka ah etoobiya ayaa ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda waxaa sanadihii dhowaa ka dhacayay rabshado ay dhigayeen qaar ka mid ah qowmiyadaha kuwaasoo magaalooyin dhowr ah ka dhigay banaanbaxyo dibadbaxyada oo lagu dalbanayay xorriyad buuxda ayaa bilowday sanadkii labada kun shan iyo tobankii waxay xooggoodu ka dhaceen gobolada oromada iyo amxaarada ka hor inta aysan ku faafin qaybaha kale ee waddanka taasoo sababtay in dowladda ay muddo bilooyin ah ay dalka geliso xaalad deg deg ah qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka hadlay iscasilaada ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xogeyaha xisbiga mucaaradka ah ee oromo federalist congress mulatu gemejo ayaa maanta wakaaladda wararka ee royters u sheegay in xisbiga talada hayo uu lumiyey awooddiisii maamuleed sidaas daraaddeedna ay dhammaan xisbiyada ka qayb qaataan qaybinta ama qaabeynta mustaqbalka ethoobiya wuxuu intaasi ku daray in etoobiya ay si buuxda ay ugu baahan tahay nidaam cusub oo siyaasadeed yilikaal gedneed oo ah siyaasi mucaarad ah ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay in dagaal u dhexeeya xubnaha xisbiga talada haya uu jab culus u geystay siyaasadda ethoobiya wuxuu sheegay in iscasilaada ra-iisul wasaaraha ay door ka ciyaartay mowqifkiisii ahaa in siyaasadda dalka laga qaybgeliyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay wakaaladda a p ayaa qortay in qofka loo saadaalinayo in laga dhigo ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu yahay madaxweynaha gobolka oromada ethoobiya lema magersa dad badan ayaa u arka lema inuu yahay hogaamiyaha gobolka ugu weyn gobolada federaalka ethoobiya sidoo kalena uu yahay siyaasi isku kalsoon oo haysta taageerada dhalinyarada laakiin maresa tesehaye oo ka tirsan jaamacadda makelle ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay inay u badan tahay in xilka ra-iisul wasaaraha uu ku guuleysto ra-iisul wasaare ku-xigeenka ethoobiya ikhtiyaar kale ayaa ah in afarta xisbi ee ku midaysan isbahaysiga talada haya ay wada doortaan qofkii hogaamin lahaa ethoobiya haddii intaasi oo dhan lagu guuldareysto ayaa sida maresa tesahaye uu sheegayo waxaa isbahaysiga talada haya uu soo magacaabi doonaa qofka hogaamin doona dowladda ku-meel gaarka ah
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan buqaare halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington